wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare nafeed uu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulkaasi shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka shay goosh oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato etoobiya inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku dhintay shilkan ka dhacay deegaanka shay goosh halka ay ku dhaawacmeen saddex kale shilkan gaari ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo xawaaro sare ku socday taasi ayaana sababtay dhimashada iyo dhaawac afar ruux dhaawacyada ayaa la geeyey xarun caafimaad oo ku taala dhulka soomaali galbeed halkaasi oo lagula tacaalaya xaaladooda maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay magaalada gursum oo ka tirsan gobolka faafan oo ay gumaysato etoobiya ay ku dhinteen lix ruux